hadda dal la dhihi kara matalaadiisa ayaa in yar ayaa neecaawdiisa ayaa noo iftiimayso saaraya inay hadda naga demiso ama ay qalalaaso siyaasadeed ama meelo kale inalagaga soo faa'iidaysto faragelin ay ka timaado dooni mayno dowladda soomaaliyeed waxaan leenahay ha is ururiso ayadana ha is maaragtay daba qabato dadka aanan danta ummadda iyo maslaxadda ka shaqaynaynin ee aan ognahay inay saameyn ku leeyihiin badi xafiisyada dowladdu in il gaar ah loo yeesho dowladdu dad gudaha ugu jiro ayaa kaga badan cadowga kan banaanka la eegayo oo gudaha ka duminayo doo ninkii saarnaa duleelinayana dhibkeeday leedahay annaga taa dowladdii aan ka mid nahay waana qaran baan nahay talada dowladda ha bariso si caqliga ugu shaqeeyo